magaalada caasimadda ah ee muqdisho maalintii shalay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa magacaabay xilal kala duwan waxaana ka mid ah xilalka uu magacaabay jegada wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay ka dhimatay haweeneydii lagu magacaabi jiray khadiijo diiriye bashiir goobe oo la sheegay inuu yahay jenaraal darajo sare ka haysta ciidannimada gaarayna jegada sarreeye guud oo ah halka ugu sarreysa ciidanka dowladda federaalk oo uu sargaal gaaro ayaa loo magacaabay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska dad badan oo soomaaliyeed ayaa aada ola yaabay arrinkaasi iyagoona ku tilmaamay wax lagu maadaysto halka qaarkoodna ay sheegeen in tani ay muujinayso inay waxba kama jiraan tahay waxa loogu yeero xuquuqda haweenka ee ay reer galbeedku ku marin habaabiyaan bulshada xilalka dowladda federaalkana ay ku dhisan yihiin rabitaanka madaxda wax magacaabayso qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka ra'yi dhiibtay arrintan qaarkood ayaana sheegay in wasiirka gaashaandhigga uu yahay nin shacab ah oo weligii aanan ciidannimo soo marin xeerarka militarina aan waxba ka ogeyn halka sargaalkii ugu sarreeyeyna loo magacaabay wasiirka haweenka
ninka hadda darajada uu haysto iyo heerka la gaarsiiyey wax isku dhigma maahan marka aniga waxaan dhihi lahay ninkaas inuu darajadiisa difaacday ahayd oo yidhaahdo okay wasiirka gaashaandhigga waa nin oo mataqaanaa maxaa la dhihi jiray rayid ah oo weligiisa askari aan noqonin ninkii garaada gooyena waxaa laga dhigay wasiirkii qoyska iyo arrimaha mataqaanaa maxaa la dhihi jiray haweenka marka taas waxaan u arkaa xoogaa bahdilow ninkaas marka jegadaas jego oo nin u qalanta maaha oo dee ninka hadduu garaadadiisa ay tahayna maxaa la dhihi jiray cabdalla shadeeye wuu noqon karaa qaar kale oo bulshada ka mid ah ayaa arrintan dhinac kale ka istaagay iyagoona sheegay in ninkan uusan wax aqoon ah u lahayn dumarka iyo baahiyadooda arrintanna ay tahay bahdil lagu sameeyey haweenka iyo ninkana haweenka miyuu yaqaanaa haweenku iyagaa is-yaqaanee iyo nin raga haween maba aqoon karaba tuuqabo tuuqaba yuu yaqaanaa kuwa kale dee waa waa dadajin walaadeena horta waa shaqo laakiin dee wasaaraddu wasaaradda haweenka hadday tahay dee qof dumara unbaa loo magacaabaay qof raga in loo magacaaba anu maana arki jirin waayo dee wasaaradda haweenku waxyaabo badan baa hoos imanaya oo dee haweenkiunbaaba soo hoos imanaya ragma hoos imanayo si kastaba ha ahaatee aqoon-yahanada u dhuunduleelo siyaasadda dowladda federaalka ayaa tilmaamaya in xukuumadda dowladda federaalka ee uu hogaamiye xamse cabdi barre ay wajahayso hashaasho iyo kala daadsanaan aada u ballaaran iyadoona dhammaan wasaaradaheeda ay yihiin kuwo kala daadsanaan ay ka muuqato